bismi illah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah amaa bacd aad baad u mahadsantahay aadan kismaayo iyo bahda v o a raggan aan maanta soo aan soo bandhignay waxay ahaayeen wasaaradda biyaha ayay ka tirsanayeen shaqaalo ka mid ay ahaayeen mid ka mida wuxuu ahaa darawaliinta oo wasaaradda ka kalena ciidamadu ka mid ahaa sanadkan horaantiisii ayay gaari wasaaraddu leedahay ay kala baxsadeen magaalada kismaayo oo al-shabaab oola galeen gaari maxaa gaari hartooba oo ayay la baxsadeen gaartahay marka see idinkugu suurto gashay in aad gacanta kusoo dhigtaan
wallaahi dowladda indha quraanjay leedahay in badan baan nimankaasi aan daba soconnay sirdoonka ayaan arrintaa ka shaqaynayey waxaa iska kaashaday sirdoonka dowladda jubbaland iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya sirdoonka qaranka ayay arrintaa ku suurta gashay laamaha amniga oo wada shaqayntooda ay heer sare tahay ayaa iska kaashaday taasaana meel walba oo ay cag dhigeen iyo meel walba ay socdeen waa lala socday hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland baana soo qabatay oo gacanta kusoo dhigtay waa tahay dabcan waxaad soo bandhigteen labadii shaksi darawalkii iyo sidoo kale askarigii la socday gaariga al-shabaab u geeyey gaarigu laftirkiisu xaa ugu dambeeyey
wallaahi gaariga gacantii al-shabaab uu galay iyaguna ku maqan yahay isagana waan daba soconnaa meesha uu tagay iyo meeshuu cag dhigo maaragtay wixii xog aan ka helana insha allahu tacaala saxaafadda waan la wadaagi doonaa laakiin nimankaasi iyaga ayaa khawaarijta u galay annagana hadda gacantanada ku jiraan sharcigaana la horgeyn doonaa insha allahu tacaala waa tahay inkastoo aad sheegtay in raggan dabagal dheeraada ay ku heysay hay-adda nabad sugidda jubbaland iyadoo kaashanaystan qaranka hadda maxaa laga yeelaya raggan maadaama gacanta lagu hayo wallaahi nimankan waxaa laga yeelayaa sharcigaa la horgeynaya wax alla wixii sharciga dalka uu qabo taasay marayaan marka hadda arrintooda waxay hor taallaa hay-adaha cadaaladday hor taallaa iyagaa la horgeynayaa iyagana maarata waajibaadkooda ka gudan doonaan waa tahay maadaama hadda raggan aad soo qabateen gacantan lagu hayo dabcan marka laga gudbo qabashadooda iyo inay ka shaqayn jireen wasaaradda macdanta iyo biyaha jubbaland oo kale marka laga tago ama tamartii iyo biyaha marka laga tago wasaaraddaas ay ku howlgelayeen ma horey waxaa jiray xiriir al-shabaab ay la lahaayeen
wallaahi maxay ahayd taa xogtaa iyada sirdoonkaa la weydiinaya gartahay waa tahay marka hadda maxaa idinkaga qorshaysan
waxaa nooga qorshaysan waan kuu sheegay nimankani kiiskooda cadaaladdu hor yaalla cadaaladdaa la horgeyn doonaa iyagaana waajibaadkooda ka gudanaya digniin baan u dirayaa cid kasta oo ama dowladda kamid a ama shacabka kamid a soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay dalka ay ka joogaan waxaa weeye cidna ma dhuuman karto haddii dibadda aadaanna waan soo qabanayna waad og tahay ninkii shabaab intaa arta taageeri jiray inaan dibadda ka soo qabanay kuwii shalay dalka ka baxsaday ee khawaarijta u galayna maanta gacantanad ay ku jiraan kuwo kalena waan haynaa iyagana waan soo bandhigi doonaa cid kasta oo isku dayda inay dowladda maxay ahayd qarannimada soomaaliya ay dhibaato u geysato meel kastoo ay joogaan waan soo qabanayna cadaaladana la horgeynaya dadka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed inay ka waantoobaan inay khawaarijta lala shaqeeyo kuwa khawaarijta ee khaladana waxaan baaq u diraya iyagana inay isa soo dhiibaan oo maaragtay dadkooda ay dhinac ka raacaan